walaale maanta dhib baa dhacay sida lagu maqaala afarna waa dhimatay dad fara badan oo lixi gaarahayna waa dhaawacmeen ma garan
waa gartay
adugu khasaarahaasaa maanta dhacay dhimashadii dhaawacaba ah waana dad reer guuraaha weeye oo meel roobkadaayo isugu yimid ma garan
waa gartay
waa dad badan balle u jira shan iyo labaatan kilomitr oo ka xiga oo ka xiga maaragtay galbeedka dhadhac
maxaa sabab u ahaa in maleeshiya beeleedyadan ay dagaalamaan guddoomiye
iyo waa aana soo noqnoqotayna waa jirtaa dad soo noqnoqday oo keliya ahaa jiray hadda ka hor magaalada baranbalbariga oo nin baa lagu dilay guraceel sokadiisana mid kalea lagu dilo oo iskaba socdo aana qabiila oo gaari wada darawala aanooyinkaas qabiil yaa horey u jiray haddana meeshaan waa isugu soo guureen reer baabuiba isugu dadkii xoolodhaqatadaaba isugu yimid idin xoolodhaqataa oo aan ciidan iyo amni dhex jooga la arag meel dhiig oo maaragtay roobana isugu yimid
waa gartay
dagaxaysaasi isku dileen waana aanooyinkaas qabiilkii daba socdaan waxaaynu leenahay oon rabnaa oon ku baaqaynaa warisdaaye dagaal wiil baa ku dhintay wiilkuma dhashee muddo ka badan boqol sanaa soo dirinayseen faa'iidana kuma haysaane walaalnimadiina iyo islaamnimadiina iyo idrisnimadiina ilaaliya qofku wuxuu ku fiican yahay nolosha ma fiicna gerida qofka wuxuu ku fiican yahay nolosha inkastoo gerida iyo nolosha labadaba ilaahay qadaray haddana qofkii nool baa wax kugu daray qof dhintay waa dhintay akhiradii akhiro aaday sidii ilaahiisaa isku aadan marka
in nabadda la adkeeyo colaadana laga fogaado caawa aad ila hadlayso waa sidee mudane guddoomiye xaaladaha iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee deegaankaas hadda xaaladdu ma degantaha mise dagaala socda maya maya wax dagaalo hadda ma socdaan kii saaka ka dambeeyey xaaladdu aad bay u degan tahay dagaalku waa iska waana dhici karaa daalka la yidhaahdo waana daalka la yidhahdo waana xasiloon ka dhala laakiin hadda wax dagaalo ma socdaan odayaashii laba dhinacbaa ku baxay oo maaragtay aada arrintii oo xakameeyey odayaashuna ciidan amniga oo ay amraan oo ma garanaysaa arrintii dhex gala may haystaane waa uun isciqaal iyo qolo walba dhexdeeda inays abaabusho oo maamulku abaabula labadoodaba ayay ku tageen waxaan codsanaynaa in arrintaas amniga amniga dowladda federaalka iyo galmudugba arrintaa amnigooda way nagu soo noqnoqotay in waxa weyn nalakala qabto oo il fiican lagu soo eego oo ciidan amnigahoo maamulku adeegsado odayaashuna ay baalka la yidhaahdo farta wax ugu fiiqaan maamulkuna adeegsiyo in la helaan ayaan codsanaynaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka galmudug labadaba waa ka codsanayn inaan ka helno waxaa noo jooga ciidan booliska oo ma garanaysaa aan adabku u baahnaayoo dhan aan loo dhammaystirin gaadiid fiican aan haysan qalab fiican aan haysan mushaar fiican aan qaadan oo aada u liisay xagga tayada maaragtay dhaqaalaha aada uga liisa iyo wasiilaadka oo dhan aada uga liisa oo haddana saas ay leeyihiin moraal dana shaqeeya waa awoodoodii ee ay lahaayeen ay ku kala dhiman tahay waxaan rabnaa ayagaasna ina loo tayeeyo ciidan kaloo siyaadaha naloo keeno oo arrintan baargaliyaado aan si fiican u wajahno xagga amniga ah
waayahay maamulkiinu muxuu ka qabtay ilaa iminka wax dadaalla oo aad samayseen mudane guddoomiye ma jiraan
maamulku wuxuu qabtay dadkii aad baan u wacyigelinay alabtada waa wacyigelinay dadkii kuwa xagga ahaa taleefonaanka la hadalay dad maamul oo xagga ka tirsan baan la hadlay annagu waan la hadalnay odayaashii halkaan aad baan ula hadalnay dadkii qolada diridhay iyo qolada odayaasha ahaydba waa la hadalla waa wacyigelinay waxaan aada ugu wacyigelinay war dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhashay iska daawiya haddaad soo dirirayseen wixii dhacay waa dhaceen waa hadal ha lagu xaliyo miiska wada imaada dad aan kala tegin inay kala dhintaan maana ayaa tihiin kala teginaysaa ilaa qiyaamuhu dhaco dadka sidaasu garsi wanaag iyo walaalada ku fiican yahay haddana waxaa tihiin baa nida wiil iyo aabi wiiliyo maarayso wiiliyo dimaashidii inta dadku isu yahay isu tihiin haddana dad islaam ahaa tihiin haddana waxaad daalaynaysaa dhiiggooda wiil soomaaliyeed weeye oo wiilkaas biri kale si garab ku ahaa waa shareecada way ka dugsanaysay ma ahan dadkii islayn laama tihidin wax fara badan baan ku nidhi sidaasoo ay tahay haddana waxaa ka maqan wixii dowladnimada ahay laga baqahayo ciidanka ahaabaa meeshii ka maqan ayadaasna waxaan aada ugu baaqaynaa baaq kore iyo baaq hoosena u soo jeedinaynaa dowladda federaalka ah oo dhexe oo dhexaysa iyo maamul goboleedka galmudug labadooda waxaan ka codsanaynaa inay meeshaas ciidan keenaan ciidankaasna uu noqdo ciidan laga taxadiray oo dadka mas-uuliyiinta ah wataa ay yihiin dad laga taxadiray oo bahalka aan dadka dadka ku milmin oo dadka u dhexeeya oo maamulka degmada iyo odayaasha labadaba ka amalqaadka la shaqeeya oo meeshii furta ugu fiican wax ka qabta oo u shaqeeya dadka u adeega u khidmeeya inuu yahaan raseynayna si degdegana waa ugu baaqaan ina waa kuu keena ciidankaas